taariikhdii labaad cutubka labaatanaad oo taas dabadeedna waxaa yehooshafaad ku soo kacay inay la diriiraan reer mo'aab iyo reer camoon iyo qaar kale oo reer camoon ahaa markaasaa qaar yimid oo waxay yehooshafaad u soo sheegeen oo ku yidhaahdeen waxaa kugu soo socda col fara badan oo ka imaanaya badda shishadeeda iyo dalka suuriya oo bal eeg haatan waxay joogaan xasasoon tamaar oo ah cayn geddi kolkaasaa yehooshafaad cabsaday oo wuxuu isu diyaariyey inuu rabbiga doondoono oo dalkii yahuudaha oo dhanna soon buu ku naadiyey markaasay dadkii yahuudaha oo dhammu iswada urursadeen inay rabbiga caawimaad ka weyddiistaan oo xataa magaalooyinkii dalka yahuudaha oo dhan way uga soo baxeen inay rabbiga doondoonaan markaasaa yehooshafaad isdhex taagay shirkii dadka yahuudaah iyo yerusalem iyagoo jooga guriga rabbiga iyo barxadda cusub horteeda oo wuxuu yidhi rabbiyow ilaahii awoowayaashayow sow ma ihid ilaaha samada ku jira oo sow ma ihid kan u taliya kulli boqortooyooyinka quruumaha oo dhan oo gacantaadana waxaa ku jira xoog iyo itaal oo sidaas daraaddeed ninna kuma hor istaagi karo ilaahayagow dadkii dalkan degganaa sow kama aad eryin dadkaaga reer binu israa'iil hortooda oo weligiisba sow ma aadan sin saaxiibkaagii ibraahim farcankiisii haddaba iyagu way dhex degganaan jireen oo waxay magacaaga aawadiis uga dhex dhiseen meel quduus ah oo waxay yidhaahdeen markii wax shar ahu ay nagu dhacaan hadday yihiin seef ama xukun ama balaayo ama abaar annagu waxaan soo hor istaagi doonnaa gurigan iyo adiga waayo magacaagu wuxuu ku jiraa gurigan markaasaannu kuu qayshan doonnaa annagoo dhib ku jirna oo adna waadna maqli doontaa oo waadna badbaadin doontaa haddaba bal eeg reer camoon iyo reer mo'aab iyo reer buursaciir oo aad reer binu israa'iil markay dalka masar ka soo baxeen u diidday inay dalkooda galaan laakiinse gees bay uga leexdeen oo mana ay baabbi'in bal eeg siday noogu abaalgudeen oo ay noogu soo baxeen iyagoo doonaya inay naga tuuraan hantidaadii aad dhaxal ahaan noo siisay ilaahayagow miyaadan iyaga xukumi doonayn waayo annagu itaal uma hayno guutadan weyn oo nagu soo socota oo weliba wax aannu samaynona ma naqaan laakiinse indhahayagu adigay kuu soo jeedaan oo weliba dadka yahuudaha oo dhammu rabbigay hor taagnaayeen iyaga iyo dhallaankoodii iyo naagahoodii iyo carruurtoodiiba markaasaa ruuxii rabbigu wuxuu ku soo degay yaxasi'eel ina sakariyah kaasoo ahaa ina banaayaah oo ahaa ina yacii'eel oo ahaa ina mataniyah oo reer aasaaf ahaa oo reer laawi ka sii ahaa isagoo shirka ku dhex jira markaasuu yidhi kulligiin dadka yuhuudah iyo kuwiinna yeruusalaam deggan iyo adiga boqor yehooshaafad ahowba wada maqla rabbigu wuxuu idinku leeyahay dadkan faraha badan daraaddiis ha u cabsannina hana u qalbi jabinna waayo dagaalka ma lihidiin laakiinse ilaah baa iska leh haddaba idinku berita u dhaadhaca iyaga oo bal eeg waxay soo korayaan jiirta siis oo waxaad ka heli doontaan meesha dooxadu ku dhammaato oo ka horraysa cidlada yeruu'eel idinku uma baahnaan doontaan inaad dagaalkan gashaan haddaba dadkii yahuudah iyo dadkii yeruusalaemow joogsada oo iska taagnaada oo eega badbaadada rabbigu idin badbaadinayo berito iyaga u baxa oo ha cabsannina hana qalbi jabinna maxaa yeelay rabbiga ayaa idinla jira markaasaa yehooshafaad madaxa foorarshay oo wejiga dhulka saaray oo dadkii yahuudaha iyo dadkii yeruusalaam degganaa oo dhammuna rabbiga hortiisay isku tuureen oo u sujuudeen kolkaasaa kuwii reer laawi oo ahaa reer qohaad iyo reer qorax waxay u istaageen inay rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil cod aad iyo aad u weyn ku ammaanaan markaasay aroor hore kaceen oo waxay u ambabaxeen xagga cidladii teqooca oo intay baxayeen ayaa yehoshaafaad istaagay oo yidhi dadka yuhuudaha iyo kuwiinna yerusalem degganow imaqla rumaysta rabbiga ilaahiinna ah oo waad xoogaysan doontaan oo rumaysta nebiyadiisa oo waad liibaani doontaan oo markuu dadkii la tashaday ayuu doortay kuwii rabbiga u gebyi lahaa oo ammaani lahaa iyagoo dhar quduus ah qaba oo ciidanka hor socda oo leh rabbiga ku mahadnaqa waayo naxariistiisu weligeedba way waartaa oo markay bilaabeen inay gabyaan oo ilaah ammaanaan ayaa rabbigu rag gaadmo ah ku soo kiciyey reer camoon iyo reer mo'aab iyo reer buursaciir oo ku soo kacay dadkii yahuudaah oo iyagii waa la laayey waayo reer camoon iyo reer mo'aab ayaa ishortaageen dadkii degganaa buursaciir inay dhammaantood laayaan oo wada baabi'iyaan oo markay wada baabi'iyeen dadkii buursaciir degganaa ayaa mid kastaaba kan kale ku caawiyey inuu nin kala dilo oo dadkii yahuudaha markay yimaadeen meeshii dheerayd ee cidlada ee wax laga dhowro ayay fiidhiyeen dadkii faraha badnaa oo waxay arkeen inay yihiin meydad dhuulka ku dhacay oo midna ma baxsan oo yehooshefaad iyo dadkiisii markay u yimaadeen inay iyaga furtaan waxay dhexdoodii ka heleen maal badan oo meydadka la yaal iyo alaab qaali ah oo ay nafsadooda u furteen oo waxaasuna waxay qaadan karaan waa ka badnaayeen oo intii saddex maalmood ah ayay dhici guranayeen maxaa yeele aad iyo aad buu u badnaa oo maalintii afaraad ayay ku shireen dooxada barako waayo halkaasay rabbiga ku ammaaneen sidaas daraaddeed meeshaas magaceedii waxaa loo bixiyey dooxadii barako oo ilaa maanta daanna waa loo yaqaan markaasaa dadkii yahuudaha iyo dadkii yerusalem oo dhammu iyagoo yehoshaafaad u horreeyo waxay ku noqdeen yerusalem iyagoo faraxsan waayo rabbigu wuxuu kaga farxiyey libtii ay cadaawayaashoodii ka heleen oo yerusalem iyo gurigii rabbiga ayay soo galeen iyagoo ka dhawaajinaya shareerado iyo kataarado iyo turumbooyin oo boqortooyinkii dalalka oo dhan waxaa ku soo degtay ilaah cabsidiis markay maqleen in rabbigu la diriiray cadaawayaashii dadkii israa'iil sidaas daraaddeed yehoshaafaad boqortooyadiisii way xasilooneed waayo ilaahiis ayaa ka nasiyey hareerihiisa oo dhan yehoshaafaad boqor buu ka ahaa dalka yahuudaah oo markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo soddon sannadood oo yerusalemna shan iyo labaatan sannadood buu boqor ku ahaa oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray casuubaah inashilxii oo wuxuu ku socday jidkii aabbihiis aasaa oo geesna ugama u leexan oo wixii rabbiga hortiisa ku qumanaa ayuu sameeyey habase yeeshee meelihii sarsare lama baabbi'in oo dadkuna weli qalbigooda oo dhan ulama eejaysan ilaahii awoowayaashood haddaba yehoshaafaad faliimihiisii kale intii hore iyo intii dambaba waxay ku qoran yihiin taariikhdii yehuu ina xanaani taasoo ku qoran kitaabkii boqoradda dalka israa'iil oo taas dabadeedna yehoshaafaad oo ahaa boqorkii dalka yahuudaha xidhiir buu la yeeshay axasyaah oo ahaa boqorkii dalka israa'iil kaasoo shuqulkiisii aad iyo aad u xumaa oo wuxuu isagii kula heshiiyey inay samaystaan dooniyo tarshiish u dhoofa oo dooniyihii waxay ku samaysteen cesyoon geeber markaasaa aliceser ina dodawaahu oo ahaa reer mareeshaah ayaa yehoshaafaad wax ka sii sheegay oo yidhi heshiiska cadaxasyaah la heshiisay aawadiis ayaa rabbigu u burburiyey shuqulkaagii oo dooniyihiina way wada jajabeen oo way kari waayeen inay tarshiish u dhoofaan